عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل maydhiga kitaabkiisii weeye weysadii baan kolley dahaarun baan ku jirnaa weliba qeybaha dambeeyo dee tayamumkii iyo xaydkii iyo umuurahasna way noo sii dambeeyaan oo dee mid kasta kitaabu ka cabiri doono abwaabna ay hoostooda iman doonto markaa weysadii baan ka soo baxnay imikana waxay noo bilaabmaya maydhigii dee kolley waxba ma yidhi tacriifkiiyo waxbalaah uma baahno oo shay iska macruufo walow dee kutubta iskaba soo dhigato waxay kaba cabiraan waa jarayaanulmaa'i filacdaa baa luqa ahaan uu yahay waa biyaha ku dareera uun xubnaha culimmada intooda badanna gacantoo lagu xejiyo ama la marmariyo ma waajibiyaan dee aimada qaarkood sida maalikiyadiiyo waajibiyaana way jiraan halkan weysada iyo isagaba laakiin intooda badan waxay le markaas de waa iyadoo jarayanma filacdon xataa weysada nafteeda hadduu shay saa biyaa gacantiisii u geliyo biyo ay wada gaadhaan isagoon gacanta marmarin way u noqonaysaa intooda badan agtooda xagga bal marka la eego qusli iyo qasli oo kale iyo qisli oo alfaado ay meelahan soo naqliyaan barhkood baa waxay kaba cabiraan qasli waa macnihii masteriga ahay alqaslu haddii la yidhaho ruuxan muqtasilkaa ficilkiisan uu laba imanaya maydhashada nafteeda haddii qusli laba yidhaahana waa biyihii laguba maydhanaya qusli la odhan walow bimacna aliqhtisaalla ay noqoto ama alqislu haddii la yidhaha qaynta la kasriyo waa waxyaalahan biyaha la raaciyo san qasilkaoo kale ama caleenta gobka ama wax kale oo la raaciyo dee ama madaxa lagu maydhayo ama wax kaleha laguba maydhayo wixii laba raacinayay biyaha sida ay nidayf ama tandiifku usii siyaado taas bay qisli kaba cabiraan haddaba bal kitaabkii qusliga ayuu kitaabkiisii yahay iyo qowlilaahi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi wain kuntum junuban fadaharuu wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa axadu minkum min alqaa'idi aw laamastum nnisa'a falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciida dayiba famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minh ma yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj walaakin yuriidu liyudahirakum waliyutima nicmatahu calaykum lacallakum tashkuruun aduu kitaabkii wuxuu ku bilowday dee kolley meelo kalena way dhacda ayaad qur-aana bilowyada uu soo qaato laba ayadood oo kolley marka la eego waxyaalahay kulansanayaan iyo axkaamaha aada isugu dhow oo labadan suuradood ee isku xiga suuratu nisa iyo suuratu maa-ida kuba kala sugan markaa waxaa ilaahay yihi wain kuntum haddaad tihiin junuban kuwa janaabaysan ama kulan janaabadu ha ka timaadee ama insaalkii iyo ixtiraamkun ha kaba timaadee fadaharuu maydha lafdiga junubna luqada carbeed waa lafdigan mufradka iyo wixii ka badanba uu ku wada dhaca macnaa lama jamciyo lamana tasneeyo walo waxyaalo sidaasa laba arkay oo dee junub kii keli aha shaqsigii keli aha tasniyad iyo jamaci intaba lafdigan unbaaba ku wada dhaca haddaba haddaad tihiin dad janaabaysan oo kuwa janaabaysan aad tihiin fadaharu daharo qaato oo dee aayaddu ama waatuu usoo qaatay in qur-aanka bal xadiidka hortiiba ruuxa janaabaysani inuu maydhanayo qur-aankiiba iyo dee weliba taasi ay waajib ku tahay qur-aankiiba inooguba sugantoo lagaba faa'iidaysanayaa wain kuntum haddaatiin mardaa kuwa xanuunsanaya waa xanuun ruuxa isticmaalka biyaha uu isticmaalaa uu dhib ku keenayo oonu xanuunkaas sababtii la isticmaali karayn biyii weeye aw calaa safarin ama safar korkii aa ku sugantiinoo socoto aad tihiin aw jaa-a uu yimaado axadun axad minkum idinka idinka midii min alqaa'idi meeshii xaajada lagu gudanayay qaa'idku dee waa almakaan almudma-inu min alardi san horeba u soo maray xaggii uu kaba yimaado macnuu waa maxay uun dee axadkiin axdath ama dee kaadi ha noqoto ama saxare wa xadathi ay kaba yimaadaan aw laamastum ama se aad taabataan annisaa dumarka kolley laamastum iyo lamastum labadaba waa la aqriyay laba qiraao sabciye an weeye iyadoo bacni alifta la gooyo iyo iyadoo dee mufaacaladan lagaba cabiro si wax lamsigu labadii dhinac kaba yimi dee imikana maxalkeed ma joogno oon imika taas kagaba hadalo aimada qaarkood lamsigan ama ha la yidhaaho lamastum ama laamastume waxay kuba fasireen aljasu bilyad taabashadii gacan layskuba taabanaya taas bay kuba fasireen oo lafdigana dee daahirka luqadu wuxuu keenaya ah kolley waana sida shaaficiyadii ay qabto dee ciddii kale la wadaagsatee iyagu qaba in taabashadan mujaradkii ay weysada jebinayso lagaba weysaysanayo ee wax iyagu ay bilaabeen maahe saxaabadii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh bacdigood sida ibnu cumar iyo ayaa lamsiga ku fasiray aljasu bilyad taabashadaa gacanta wax lagu taabanayo kuba fasiray dee kuwo kalena sida ibnu cabaas oo kale lamsiga iyo ama lamsi ha noqoto ama laamasa mulaamasa haba noqote isagu wuxuu hi wuxuu cibaaro ka yahay kinaayo kaba yahay jimaaci sida dee alfaadaha kale qur-aanka dhacday ee alifudaa iyo alkhishyaan iyo bal umuuraha caynkaasiba ay looguba fasirayo jimaaci loogu fasirayo oo macnuhu markaa uu noqdo waxa weeyaan dee adugu markaa halkan jimaaci laguba fasiro laba idhaaho taabashada mujaradkii waxa weeye ma jebinayso dee taasna kolley qolo kastaana waxyaalihii ay meesha dariishatay ayay leeyihiin bal waxaan leenahay labada tafsiirba oo laba tafsiir oo saxaabadii lagaba soo naqliyey aimada madhabuuna ay kala raaceen iyagoo dee umuuro kale ay bal urursanayaan oo ay meeshan ku xoogeeyeen mid kastaa madhabkiisa uu jiro oo halkan ay kaba mid tahay dee ruuxii janaabaysnaa ee isagu junubkaa waa la sheego fadaharuu bay noqotay ee imika bal imika tanna waa macno kale oo xadadkiibe calaa kulli xaalin waa umuuro kolley khilaafkoodu uu weyn yahay dheer yahay saxaabadii intii ka dambaysayna uu jiray waana khilaafkaa dee saa'iqa ah ee mid kastaa wejigiisa iyo xujadiisa leeyahay haddaba haddii aad tihiin dad xanuunsanaya xanuun aydaan la isticmaali karayn biyihii ama safar aad ku sugan tihiin ama axadkiinba xadas uu ka yimaado oo waxa weeyaan taas oo dee aanu aanu weyse qabin markaa weeye ama aada dumarkii taabataanba oo bal waxa weeyaan labsigii mid kastoon kuba fasirnaba falam tajiduu markaa aydaan helin maa an biyo macnaa dee helitaan la-aantuna waa bacda dalab iyo bacda taftiish intii aada doondoonteen ee dalabteen dabadeed aydaan helin biyo aa weydaan biyo dee bal matalan ama aa ku maydhataan ama aa ku weysaysataan fatayamamuu waxaa u qasadaan saciidan saciid dayiban daahira nadiifa taas oo daahira uba qasta saciidkana turaabka waa lagu fasiray ee waxaa kaloo lagu fasiray wixii dhulka korkiisa ajdaadiisa ka mid oo dhanoo marka xataa dhagax iyo waxyaalaha kale ajsaada dhulka ah ay soo gelayso labadaba waa laba tafsiir oo dee ibal matalan kolley iyaguna horreeyo ayimada madhabaha kaba kala horreey ka horreeyey iyaguna ay kala raaceen oo dee markaa ay u qaybsan yihiin kuwa yidhaah waxaan tayamumka lagu tayamumayaa waa ciid uun daahira kuwana may ajsaada dhulkao dhan oo wax lagu tayamumi karo fatayamamuu waxaa u qasadaan saciidan balturaab uba qasta dayiban daahira famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiinni iyo wa aydiikum gacmihiinni minhu kolley inta la masaxayo tayamum waa inoo dambeeyaa laftigan aydina waa mudlaqa qadarkee laga gaadhayaa xadiid baa inoo iman doonta bal dee kuwa iyagu sariixa ah ee naska ee saxiixiina waa ilaa labada kaf inay intaas masxiguu yahay bay nooguba iman doona minhu min asaciid qolooyinka iyagu halkan saciidka turaabkii kuba fasiray ayaa walow halkan suuraddan dee imika aayaddan hore minhu ay timi aayadda maa-ida aayaddan isana minhu aanay laba socon ayay leeyihin minhu waa waxyaalaha xoogeynaya saciidku inuu turaabkaba yahay oo masaxa wejiyadiiniyo gacmihiinnii maxaa lagu masaxayaa minhu waa wax ka mida saciidkii oo waa wax markaa ruuxii soo raacaya wejigiisi iyo gacmihiisii gaadhi kara inuu yahayoo dee dhagax amlas oo kale haddii gacantii la mariyo wax ka soo go-ayo ruuxii jidhkiisii soo gaadhaya oo uu mariyaa ma jirto haddaba wejiyadiinni iyo gacmihiinnii masaxoo minhu ay min asaciid waa saciidka wax ka mida kuwa masaxa isagaa markaa weysana idiin noqon maydhina idiin noqon kol haddii biyo la waayo ama ruux xanuunsanaya waa wixii aan ruuxaa dadka xanuunsanaya ahayn oo iyagu marka horeba biyo waa isticmaali kari waayeene ciddan la leeyahay falam tajiduu maa-an waa kaas musaafirka ah kaa isagu qaa'idka ka yimi mulaamasadii dumar marka caynkaasee ruuxu biyana waayo ayaa maxay noqon dee halkii beyihii waxaa u gelaya tayamumkii ama kan isagu dee iyadoo biyu jiraan buu abu tayamumayaa waayo xanuunkan baa u diiday oo uu la kari waayey inuu biyo isticmaalo maa yuriidu llaahu ilaahay ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum korkiinna waxyaalahan uu idiin jideeyey ee uu idin faray ee waxa weeyaan ama dee weysadii iyo maydhigan iyo tayamumkan iyo umuuraha min xarajin wax cidhiidhiya inuu korkiinna yeele walaakin yuriidu wuxuu doonayaa liyutahirakum inuu idin dahiro dunuubtiina idinka dahiro oo tan khadaayaabaa laguba dhaafayo waxyaalahan axdaadtiina idinkaba dahiro oo dee marka umuurahan ama tayamumkii laba isticmaala ama biyihii xadadkiibuu ruuxu ka daahir noqonaya waa kan salaadiiba kuba tukanaya iyo wixii kale lagu banaysan jiray dee bal tayamum ama weyso dee dunuubtiina waa laga daahir noqonaya ilahay haddaba arrinkan waxaanuu idinku kalifayo waxaanuu idin saar ee uu idin farayo maaha cidhiidhi iyo diiq iyo inuu xarajun iyo cidhiidhi idin geliyo ee wuxuu doonayaa inuu idin dahiro dunuubtii iyo axdaadtiiba idinka dahiro waliyutima iyo inuu taam yeelo oo nicmatahu nicmadiisii waliyutima inuu taam yeelo nicmatahu nicmadiisii uu idiin nicmeeyey islaamnimo idinku nicmeeyey idiin buuxiyuu idiin taam yeelo calaykum korkiinoo dee nicmadii weyneyd ee islaamnimuu idinku nicmeeyey inuu idiin taam yeelo idinku taam yeelo waxyaalihii sharaa'icdii diintiinna ahayd caddaynta uu idiin caddaynayo oy kaba mid tahay axkaamahan oo nicmadii ilaahay idin siiyee islaamnimo ahayd uu idinku nicmeeyey idiin dhammeeyo idiin taam yeelo oo idinku taam yeelo caddayntan uu idiin caddaynayo sharaa'icdii diinta iyo wixii laydinba jideeye axkaamahan baa lahaa lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aa ugu shukridaan nicamtaa badan ee ilaahay subxaanah watacaala idinku nicmeeyey aa ugu shukridaan wa qowlihi jala dikruh yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu salaata waantum sukaaraa xataa taclamuu maa taquuluuna yaa ayuha aladiina aamanuu waa dadkii ilaahiyo nebi rumeeyeyow dadkii iimaanku wuxuu ku xasilayey lagaba helayow waana sifo ilaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta markuu wuxu amrayo ama wuxuu kaba nahiyayo uu uguba yeedho taas qur-aankana siddeetan meelood inka badan bay dhacday yaa ayuha aladiina aamanuu dhammaanna meelahaas ama amarunbaa ka dambeeya ama nahyibaa ka dambeeya wax laysu sheegayo oo laysfarayo oo laysku hanuuninayo ama laysu diidayo taasunbaa kaba dambayso sidaasaa bacda saxaaba de waxa weeyaan ay uba yidhaaheen oo laynooga soo naqliyay haddaad maqasho ilaahoo le yaa ayuha aladiina aamanuu hagaag u dhagayso u dheg raarici sababtuna ama amar baa ka dambeeya laysfarayo la doonaya in loo hogaansamo ama wax layskaba laysu diidayo ay tahay in lagaba dheeraado ayaa daba socda yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaadii ha u dhowaanina walxaal antum idinku sukaara aa sakhraansan tihiin kolley aayaddani waxay soo degtay intaan khamrada si go-an loo xarimin taas bay soo degtay bal dee shaygani shay ay waalif ay dee qabatimeen oy qabatimeen oy ka caado yeesheen ay aada u jeclaayeen oy magacyo badan u bixiyeen ay ku ammaanayaan bal mansiladii agtooda ku lahaabay ahaydba saa daraaddeed waxa caynkaasa dee mar keliya dadkii uun kolley kagama wada gu-i karaan ilaahay subxaanah wa tacaala tadriij ayuu u xarimay oo kolba tallaabo tallaabo dee wixii kol waqtigeedii la yareeyo kol xumideeda uun inaanay fiicnayn uun laysu sheego kol waxa weeyaan la yidhaaho dee hadday wanaag kuba sugan yahay mafsadada ku sugaa baa ka badan markii bal umuurahaas ay qabatimeen baa ugu dambaynna dee ay soo degtay waxani waaba ka dheeraada iyo fahal antum muntahuuna ay soo degtay haddaba tani waa maraaxishii ay soo martay khamrada xarimitaankeedu waxaana ay tahay waa arrinkan dee loo caado lahaayay jeclaayeenay iyagii ay ku walfeen oo waxaa dee lagu walfayna dhibyaraan loogama go-ayo bal boqolaal casharaad kal asmaa bay u bixiyeen ay ku wada ammaanayaan isaga khamradii ay kuba ammaanayaan bal markaa tani waxay ahayd intaan khamrada la wada joojin bay ahayd haddaba laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaanina walxaal antum sukaara aad sakhraasan tihiin xataa taclamuu ilaa ka ogaanaysaan maa taquuluuna waxaa odhanaysaan bal dee sida kutubu tafsiir nooguba sugan sababta nusuulku waxaabay ahayd dad saxaabadii kaba mida oo khamro cabay salaadna tukaday oo dee markaa salaadoodii baaba takhliid iyo uu kuba yimi markaas iyagiina xataa waxyaalo kaleo isba yeeleen baaba jirtay deeta ayaaba la yidhi kii dee tukinayana salaadii qur-aankii u aqriyay sidiisii umabuu aqriyin oo dee ismaba ogo waa kan sakhraansan caqligiisi ma joogo haddaba salaadii ha u dhowaanina walxal antum sukaara aatiin kuwa sakhraansan xataa taclamuu ilaa ka ogaanaysaan maa taquuluuna waxaa odhanaysaan oo waxaan aad leedihiin waxaa samaynaysaan ilaa ka garataan oo ka ogaataan oo kale dee inay qaradkii weynaa salaadu ama waxay qiimo ku lahay oo khushuucdan iyo ruuxana oo og waxaan uu ku hadlayo iyo waxa uu samaynayo og yaanu sakhraansanaaninba haddii markaa uu salaada galo adduunyadiisii qalbigiisu iyo dee sakrad kaloo adduunye ay kuma jirto meel kale uu ku foofayo oo wax alla wuxuu leeyayba aanu ogeyn aanu laba socon dee waa kanoo ruuxii salaaduba meeshuu waa kaba maqan yahay bal wixii ay ajrigaba ku yeelanaysiiyo thawaabka meeshuu waa ka maqan yahayba oo imaka waatan idinkoo sakhraansan ilaa aad ka garataan ka ogaataan waxaad leedihiin salaaddii ha u dhowaanina walaa junuban ay walaa taqrabu salaata salaaddii ha u dhowaanina junuban bal xaal aad tihiin kuwa janaabaysan waa ta aan leenahay lafdigan junubna mufradiya wixii ka badnaaba oo ku dhacaya ilaa caabiri sabiilin kuwa dariiq ka gudbaya jid ka tallaabaya musaafiriina inaad tihiin mooye xataa taqtasiluu ilaa ka u maydhataan haddaan saan idhaahno on kuba laqbayno hadda tafsiirna imika dee kolley waa casharadeennii baa inoo socda waa in koobanunbaan waxaan kaga joogsanaynaa uu yahay lagaba dhigo dee waqtiga aad janaabaysantihiin salaaddii ha u dhowaanina ilaa ilaa aad ka maydhanaysaan dee waabataaba in kuntum junuban fadaharo aynu soo maray istithaan ilaa caabiri sabiilin wuxuu noqon dee hadduu ruuxu musaafiriyu socotay socoto yahay haddii aanu biyahaysan xukum kaluu leeyahay oo ah isagoo janaabaysan inuu tayamumo salaadiina uu tukado marka ilaa caabiri sabiila istithaan wuxuu noqonayaa isaga xukum kale ayaa meeshii jira oo kaa inoo soo socdaba ah oo ah ruuxu hadduu biyo waayo inuu tayamumayo salaadiina kuma tukanayo bal markaa taasi waa mid oo istithnihii wuxuu u yimiba waa xukunkiisa ka duwan oo isagii dee shardi markaa ma noqonayso inuu maydho ruuxii musaafirka ahaa hadduu biyo waayo ee tayamum baa u jidaysan bal waa tafsiir qowl labaad oo ay culimmadu leeyihiinna waaba halkan walaa taqrabuu ha u dhowanaa salaata waa mawaadica salaata meelihii salaada waa masaajidii ha u dhowaanina junuban xaal atiin idinkoo janaabaysan ilaa caabiri sabiilin kuwa dariiq ka gudbaya inaad tin mooye oo markaa macnuhu noqdo ruuxii janaabaysnaa almukthu fi lmasjid looma banayn oo uma banaana inuu isagoo janaabaysan masjid fadhiyo salaad ma tukanayo qur-aan ma aqriyayo dee wuxuu ka qabtaa ma jirto masjidkiina xurmadiisii maaha laakiin hadduu bal maalan kadin ka soo galo kadin kale ka baxayo waabuu dhex marayaa oo kale uu soo galo waa ka noqonayaa oo kuma nagaanayo ti muruurkaasi wuxu bannaanba weeye oo marka ay noqoto halkan meelihii salaada ha u dhowaanina ilaa cabiri sabiilin inaatiin kuwa dariiq kaba gudbaya oo kadinta ka soo gasheen kadin kale kaba baxaya ama inta soo gasheen cid baa ka eegaysaan waxbuu ka qaadanaya uu kaba noqonaya taasoo kumaba nagaanayo xaaladiinu inay taa tahayba mooye waa tafsiir isagana ee mashhuura oo halkana ay aimadu ama ciddii tafsiirkaasba ay uba xujaystaan dee xagga nin ruuxii bal maalan janaabaysnaa haddii uu yahay ruuxa maariga ee maraya uun aan kuba nagaanayn taas inaanay dee ay uba bannaantahy ay u xujaystaan walaa junuban bal haddii aan dee tafsiirkeennii hore kuba soconnona istisna wuxuu u yimi baan leenahay xukum kalaa jiro oo ruuxa musaafirka ah dee waa tan ow calaa safarin baa dambaysa safar haddaa korkiisa tihiin oo musaafiriintihiin obiyo weydaan dee xataa takhtasilu maaha dee waa maydhanaysaan waaba tayamumaysaan kaas baana kuba tukanaysaan xataa takhtasilu lafdigii fadaharuu lafdiga hore suurat lmaa-ida waa tan oo dee xataa takhtasilu baa waaba lafdi dee mujmalaa buu noqonayaa adhaaro qaataane lafdigan baa inoo fasiraya mufasalka ah mubayanka ah oo ah tadahurka waxaa loogaba jeeday dee waa maydhi la maydho taasba wey bal waxaabay leeyihiin culimmadu halkana shaarixu uu leeyahay xikmadda kuba sugan dee xagga tartiibtii qur-aanka suuratu nisaa horeysa markaynu eegno tartiibtan qur-aanka musxafka suuratu maa-idaa dambaysa waxaaba taasi ay keenaysay aayadda suuratu nisa in la horreysiiyo aayaddan maa-idana la dambaysiiyo imaka markaasan uu usoo dhigtay ee nuqtada kuba sugan imika halkan ee uu maalan aayaddii suuratu maa-ida uba horreysiiyey suuratnisa way fadaharudaas baa dee ay tafsiir u noqonaysaayo waa tafsiirkan meesha jira ee fadaharu halkan bedelkeeda ay timi xataa takhtasilu tan baabuu u dambaysiiyey oo ijmaalkiibuu horreysiiyey markii dambena tafsiirku uba dambaysiiyey markaa tan waxaa kuba sugan tasriix biliqtisaal markaa maxay tahay bayaan u tahay tatiirkii aayadda hore kuba sugnaydba weeye oo fadaharu waxaa looga jeedaa fakhtasilu markaa fadaharu macnuhu waa fakhtasilu si aayadan dambe inoo cadaysay wain kuntum adaatiin mardaa kuwa xanuunsanaya waa xanuun uu biyihii aydaan la isticmaali karahayn aw calaa safarin ama safar korkii a kuba sugantihiin aw jaa axadu minkum min alqaa'idi waa intii aynu imika soo laqbaynay aw lamastum nisaa falam tajiduu falam tajiduuna waxaan ihi waa ciddii wain kuntum mardaa aan ahayn kan xanuunsanaya isagu marka horeba biyihii way ag yaalaane uu isticmaali kari waaye ee waa aw calaa safarin iyo inta ka dambaysay noqon falam tajiduu aydaan helin maa-an dee waxaa marka aan la helina waa marka la doondoono bacda dalab baa la yidhaahaa waxan waa la waayey oo waa dalabkiinii dabadeed iyo taftiishkii dabadeed markaa biyo weydaan fatayamamuu saciidan dayiban famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu dii halkii hore inooguma sugnayn macnay faa'iideynaysaa minta markaan tabciid kaba dhigno oo wax ka mid ah saciidkii wejigii iyo gacmihii kuba masaxay dee taasi inoo faa'iideynaysay waana macno marka haddii lagu fasiro iminka saciidka dhagaxiyo lasoo geliyo tabciidkaasi aanu kaba imanayn laakiin marka turaabkii iyo taa laguba fasiro tabciidka waa imanaya halkan iyada kuma sugna waa tan famsaxuu biwujuhikum waaydiikum in allaha ilaahay kaana wuxuu aday cafuwan cafigiisu uu badan yahay dhaafitaankiisu badan yahay kafuuran dembi dhaaf badan akhdaadiina iyo waxyaalaha laba imanaysaan iyo waxaa idinka dhacaya had iyo goor idin asturaya idinkana dhaafaya bal taasba aayaadkii muqadimuu uga dhigay kitaab ulqusli labada aayadood ee labada aayadoodna janaabo oo lagaba maydha ayaa inooguba sugnayd baabulwuduu'i qabla alqusli waa weysadii horte ama weysadii laba weysaysanaya baabkii weeye qabla alqusli maydhiga horti ruuxu hadduu maydhanayo bal maalan janaabo uu ka maydhanayo de xayd hadday haweenaydu kaa maydhanaysaana nifaasna waa laba xukumo si unbaa loo wada maydhaaye bal taas intaanu maydhigii gudagelin inuu sii weysaysto haddii uu markaas dee waxa weeyaan adigu xadadba jirayna weysadiisii dee weyse uu ku kaaftoomay noqonaysaaye bal weysadii la weysaysanayay qabla alqusli waxaanay dee halkan uu kaba dhigayaa istixbaabkiisii waa inuu dee sunno yahay mustaxab yahay rasuulka ilaahay ficilkii weeye in lagaba horreysiiya maydhiga weyso shaafici buu ka soo noqlinaya kitaabkiisa alum inuu yihi ilaahay wuxuu farad yeelay alqusl wain kuntum junudan fadaharu iyo an taktasilu muu qaydin oo wax kale oo lagu bilaaboon maydhiga ahayn ilaahay ma sheegin markaa ruuxu si uu laba yimaadaba ruuxan muqtasilkii xataa tartiib ma laha acdaadiisii oyna xadadku waa xadadka caamka hadduu luga ka bilaabiyo hadduu madax ka bilaabiyo taas walow rasuulka ilaahay habkuu u weysaysan jiray hadday tahay isagoo madaxiisiiyo ka bilaabaya iyo tayamunkii ay sunnihii ay tahay laakiin haddana si maaha sidan weysadan tartiibteedu ay waajibka tahay ee si uu laba yimaadaba kol hadduu jidhkiisii wada gaadhsiiye biyihii way kaba gudaysaa bal taasba weeye laakiin maxaa ikhtiyaarku yahay waa cibaaradii shaafici xagga maydhiga xadiidka inoo soo socday siay caysha wariso inuu horta weysaysto dabadeedna maydho bal haddaba weysadii taas waxaana leenahay waa weyse lagu kaaftoomayo ruux hadduu muxditba ahaa oo uu markii hore aanu weyseba qabin ee weysada uu sii horraysiiyey ayaa u noqonayso weyse markaa laga dambaysiinaya maydhigii ma jirto waxa weeye bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna cabdالlahi bn yuسuف qaal akhbarana malik can hishaami can abihi can caaishata zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam dadku waa dadkii aynu soo wada maray hishaamna waa hishaam bn curwa uun aabihina waa curwaة bnu zubayr caaisha ayaa waxay tidhi ana nabiya nebigu salى اllahu عalayh wasalam kaana wuxuu ayd اqtasira min aljanaabati markuu janaabada ka maydho markuu ka maydho waabuu maydhay macnuhu halkan markaa muxuu noqonayaa oo lafdigan idiktasal waa idaa sharaca fi liqtisaal waa markaa uu doono inuu maydho ee uu bilaabayo inuu maydho weeye badaa horta wuxuu u bilaabi jirayoo muxuu ku bilaabi jiray tan faqasala wuxuu ku bilaabi jiray tan tafsiir u tahay faqasala waa maydhi jiray yadayhi labadiisa gacmood uu faraxalan jiray oo rasuulka ilaahay bartaas ayuu yeeli jiray waxaaba ay tahay waa tandiif ahaan iyo bal waaba dhici karta hadduu de arrinkani janaababadii waxyaalo dee ama mustaqdaliya waxyaalahaasi gacme ama waxyaalo inay kuba sugayiin weelkiina marka dambe gacantuu gelinayaa biyahan oo weel kale uu dardarsanayay koob iyo wuxuu dardarsanayay meeshii ma jirto balxawaya hadhow gacmuhu dardarsanaya haddaba waa si usii nadiifiyo de waata ina hore uba soo marray markuu weysaysanayay inuu horta sii faraxalan jiray intaanu weelka gelin bal taallayna faray markuu habeenkii hurdada ka soo tooso inuu sidaa yeeli jiray horeyna u soo maray oo bal waxa weeye taasna rasuulka ilaahay taasuu la yeeli jiray kolley waxaana kuba sugan xadiidkan dee dad kala duwan baaba hishaam kaba wariyey maalik waa kana ay ma kale iyaguna kaba wariyo sufyaan ibnu cuyeyniya ay kaba mid yihiin qabla an yudkhilahumaa fi linaa baaba lafdigu ahaa intii aanu waxa weeye aanu gacmaha gelin weelkii uu dee biyuhu ay uguba jireen taas baabay ahayd oo welibana waxaa kuba sugnayd ziyaado qolooyinka kale ee maalik laba wadaagsadee xadiidkan dee aymo kalena ay xadiidka kaba wariyeen inuu rasuulka ilaahay markaa uu faraxasho dabadeeduun uu maydhi jiray dee cawradiisa ama farjigiisa uu maydhi jiray kolley riwaayo muslimo abuu mucaawiya uu ka warinayana bal maalan abuu mucaawiya hishaam ka warinayana waa sidaa kuba timo macnaa faraxlashadaa dabadeed haddana istinjuu bilaabi jiray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal taas bun halkana wuxuu leeyaba riwaayaadka kale inooguba yimaadeen rasuulka ilaahay markuu faraxasho dabadeed buu maydhi jiray farjigiisa maydhi jiray ay kuba sugan tahay kolley ziyaado aada u mudanba weeyaanoo haddaan nidhaahno imika weysadan dee u weysaystay weyse dambeo laga dambaysiinayaa ma jirto manaanu weyse qabin markii horeba shakhsigiyo weysadan baa weysadii u noqonaysa laba yidhaaho weysadiina uu israaciyo oo kale dee bal waxa weeyaan khilaafaha jire masudakarna uu weysada jebinayo oo uu jebinayo jebinayo hadduu dee sii maydho intan sii maydho intan mar dambe uma noqonayo oo intan markii dambe biyo haiskaba dareereena gacantiisii ma taabsiinayo oo inay haddii aanu marka hore sii maydho inuu bilaabo uun jidhkii intanna inuu maydho u baahanaya haddii weysaduna kaba horeyso waxaa la arkaa dee masigii inuu markaa jebiyo oo bal markaa waxay noqonaysaa arrinkan waxaa ugu xasilayaa inuu dee aanu u baahan inuu meeshaa hoose cawradii uu taabto ama dakarkiisii uu taabto ama farjigiisii uu taabto isagoo dee bal matalan weysadaa hore dabadeed ayaa tan uga xasilayso rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wasal dee axaadiida kalena inooguba sugan waana inoo dambaysa xadiidkii maymuuna inoo dambeeyo baabka inooguba dambeeya abwaabta inoo daba socota inooguba dambeeya bal markaa waa isijoon jiray dabadeed buu weysada inteedii kale sii wadi jiro waatan marka waa ziyaada riwaayaad kale inoo leeyihiin bal xadiidkan duruqdiisa kale inoo leeyihiin uma yatawada'u waa weysaysanayey kamaa yatawada'u lisalaat maha wudu luqawiyo uu acdaada qaarkoodu nadiifiyo ee waxa weeye si uu salaadaba ugu weysaysanayey ayuu u weysaysanayey waa weyse dhan bal markaa taas buu weysaysanayay uma bacdigeed yufiidu mayha waay uma yudkhilu uu gelinaya markuu weysadii hadda dhammeeyo halkana haddii daahirka lafdigu wuxuu keenayaa ama cibaaradu ay keenaysaa maca lugiina inuu maydhay taas lugiina inuu maydhay uma yudkhilu waa gelinayay asaabicahu farihiisa ayuu filmaay biyihii dhex gelinayay macnaa markii weysada u dhammaato ayuu farihiisii waa gacmihiisii ama labadiiba ayuu biyaha dhex gelinayay halkan uu dhex gelinayuunbaa inooguma sugan laakiin axaadiidii kale baabka kuba timi oo ay kaba mid yihiin xadiidka maymuuno isna kitaabka kuba sugan ama lafdi muslimba inuu waxa weeye wax soo qaadaya biyuu soo qaadanayay farihiisii markuu geliyo markaasuu muxuu samaynayey fa yukhalilu biha wuxuu ku takhliilinayay ku kala bixinayay kuna qoynayay usuula shacarihi timihiisa guntooda macnaha farihiisaa qoyan ama biyuhu uu ku soo qaatay ayuu timihiisii badnaa dhex gelinayay timihii bay kala kakaxaynayaan guntoodii iyo jirkii ka hooseeyey baana sii qoyaya si hadhow biyaha uu kuba shubaya uu sahlanaadooona u baahan biyo ziyaadaa inuu kuba shubo biyahaas buu timihii ku kala bixbixinayay uu farihii buu dhex gelinayay timihiisii waa qoynayay usuushii shacarka bal lafdii tirmidi oo kale waxaa lafdigiisu ahaa wuxuu cabsiin markaa lafdiga muslim baa ahaa uma yaahudu lmaa fa yudkhilu asaabicahu fii usuuli shacar lafdi tirmidi baa uma yushribu shacarahu lmaa wuxuu cabsiinayey timihiisan biyo adigu uu qoynaya weeye timaha guntooda oo dhan buu qoynayay markuu taa yeelo ayaa uma yasubu uu shubaya calaa ra'si madaxiisa alaaa qurafin saddex qarfo biyadayhi labadiisa gacmood oo timihii waa qooyey guntoodiiyo waa qooyey markaasuu isagoo labada gacmood isu geeyey ayuu weelkii gacanta gelinayay biyuu kusoo qaadayay madaxuu ku shubayay mar labaad buu ku noqonaya mar saddexaad intaasaa ku filayd weeye qoyntaa hore uu guntii qooyey dabadeed isagoo hadda timo badan lahaa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh markuu mar soo qaado ayuu ku shubayay mar labaad mar saddexaad bal kolley waa arrin inoo soo yar noqnoqon doonta saddexdu miyuu guud ahaanba madaxuu ku wada shubaya mise waa qaybinayo marka hore dee intuu jaanibkii midig kuba shubo uu haddana jaanibkii bidix buu ta kalena dee israacinaya tacmiim ahaan waa laftii kolley xadiidkan caaisho duruqdiisa qaarkood wax lagama fahmaye bal muhimku saddex labada gacmoodoo wada jira biyihii ku soo qaaday ayuu ku shubayay madaxiisii mar labaad iyo mar saddexaad intaasaa kuba filayd uma yufiidu waa ku shubayayoo calaa jildihi waa macnaa yusiiru weeyaan waa dare calaa jildihi waa jirkiisa kullihii dhammaantii macnaa biyihii oo markuu saa yeeluu madaxii kuba bilaabo weysana way u horreyse ayuu jirkii oo dhan haddana biyii wada gaadhsiinayay abwaabo kala duwan buu weliba xadiidka maymuunu sii badin doonaa taraajim gaarana uu dhigan doonaa inta badan intaan qusriga ku jirna axaadiidaasi way wada dhammaan doontaa in xadiidkan caaishana insha allahu tacaala iyadana abwaabta waa soo celin doonaa laakiin isagu ka maymuuno ayaa kaba badan waadna arki doonaa umuuraha uu sheekhu kala soo baxayo masaa'ilaha uu daliishanayo bal axaadiidaas oo ay kaba mid tahay in waxa weeyaan takraar miyuu jiraa madaxii waan aragnay saddex goor inuu ku celinayay weysadii kama yatawadau lisalaat haddaan idhahno waba acdaadii waa la saddexaynaya waayo axaadiid kale yaanay labada saxiix dhicin baabay taasi inooguma timi culimada qaarkood tidhi halkan lama soo naqlina kolley qowlkoodu deme axaadiid baa jiraan leenahay laakiin jirhkii kale madaxii waan aragnay saddex goor inuu ku shubay jirhka kale miyaa iyadna mid kasta saddex goorbaa haddana lagu shubaya taas xadiidka uu maydho unbaa kuba sugan baabna tarjamana waa u dhigan doonaa inay mar tahay buu u dhigan doonaa ee bal markaa intaa dabadeed ayuu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh jirhkiisii ayuu ku wada shubayay biyihii buu wada gaadhsiinayay bal xadiidka markaa ta iyada inoogu sugan waa weyse inay ka horeynayso weysadan waxa weye inay mustaxabtay dee waajib kamay dhigin oo ruux hadduu markaa hore kaba tago dee waxa weeyaan inuu waajib kaba tegay kamay dhigine bal in weysada maydhiga hortii in la weysaysto waana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh siduu yeelay labada lugood miyaa la raacinaya mise lama raacinayo xadiidkan daahirkiisu in la raacinayo weeye xadiidka maymuuna waxaa inooguba dambeeya rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh inuu dibdhigi jiray labada lugood maydhitaankooda waana xadiid inoo soo socdo haddii aan la idhaaho sida lagu jamcinayana markaa dambe ayaan eegaynaa waayo kan imanka sariix maaha ee laakiin lafdigan ah yatawadau kamaa yatawadau lisalaad siduu salaada u weysaysanayay dee haddaan idhaahno waa intii badnayd baa loo jeedaa waa waxa aan lugo ahayn waaba weji lagua jamcinaye laakiin lafdiga daahirkiisa ah in dee si weyse dhan uu weysaysanaya rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh haddii uu xubnahaas uu maydhuu weysaysto marka dambe miyuu u baahan yahay dee waa maydhaybe inuu dib ugu maydho haddana xubnihii maydhigii uu raaciyo oo kale haddii uu dee markaa bal niyadii dee weysada iyo janaababa israaciyo dee kolley markaa uu istinjoonayana inuu niyadaa raaciyo ayaa roon oo niyadii qasriga niyadii janaabada uu raaciyo imaka markaasoo uu dib uun acdaadii kale uga umaydho isagoo niyadaasna ay u horreysay kolley waa ku kaaftoomi karaa ee haddaanay niyadaasi jirin waysadan haddii laga dhigay inay qeyb maydhigii kaba mid tahay ha iyadna waa ku kaaftoomi karaa haddii laakiin sunno mustaqilo oo ka gaara lagaba dhigo ee wax la odhanayaba niyadii haddaanay jirin markaa hore waaba wax loo baahanaye laakiin lafdigan ah uma yufiidu calaa jildihi kulli jirkii oo dhan oo ay soo gelayso markaa taas acdaadii weysaduna ayuu dib biyaa ugu wada shubaya waa waxa markaa yaabo dee faa'iideynaya ama lagaba qaadan karaa in acdaadii uu dib u wada maydhi jiray ee bal wixii intaa dhaafsanaa waa wax inoo socda inoo soo socda xadaثna mxamed bn yuسuف qaale xadaثna sufyaan can اlacmaشhi can salim bn abi اljacdi can kuraybi can ibni cabaasi can maymunata zawji الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaalat anaha qaalat sanadka nin cusubi kumama jiro bal dee dhowaana iyagoo san u wada socdana waa horaba waynu u soo maray laba saxaabi iyo saddex taabicina sanadka way ku wada sugan yahiin sufyaanna waa thawri un moxamed ibnu yuusufna waa firyaabi haddaba maymuuna oo rasuulka ilaahay haweenaydiisii ahayd san hore usoo sheegnay lafdiga zawji luqada fasiixa qur-aanku guud ahaan ku yimi min awali ila aakhiri marka lafdigan yimaado waa inaan ta la gelin marka dumarka la sheegayana waa tan riwaayadii hore zawji nabiyi sala allahu calay wasalam baa xadiidka caaisha inoo taala halkana zawji nabiyi oo zawjati axaadiida laakiin way dhacday iyadoo zawja ay timi axaadiida qur-aanka marna bay dhicinoo ee amayn uskun anta wa zawjuka aljanna iyo marka alaswaaj oo meelaha yimaadeen iyo aswaaj jamcu waa jamcu zawjin iyo qur-aanka iyada luqadaasubaa dhacay laakiin axaadiida qaar way dhacday zawja way dhacday oo sida xadiidkii safiya inaha zawjatii oo kale markii uu habeenkii ramadaan dee uu si yar dhoweynayey lafdigaas riwaayadka qaarkood bay kuba yimaadeen laakiin ma odhanayno waa say barhkood yidhaahaan laxni waa luqo jirta waa laga badan yahay no xataa ashcaartii carbeeda hore waa la helayaa iyadoo lafdiga zawja ay soo aroortayoo farasdaq oo kaleoo dee dadkaa hore ahaaba shicr uu lahaa waina aladii yascaa liyufsida zawjati ka saacin ilaa usti shara ama sharha iyo sabiiluha oo markaase laakiin waa luqadii dee fasiixa ahayd qur-aankuna uu kuba yimi waa inaan ta la gelin haddaan loo baahan farqi sida faraaidka marka la joogo kale haddaba maymuuna qaalat waxay tidhi tawadaa uu weysaystay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuduahu lisalaati weysadiisii waa ka wuduihi lisalaati weysadii uu salaada u weysaysanayoo kale waataynu soo maray awal hore kitaabulwuduu hayra rijlayhi labadiisii lugood mooyaane oo labadii lugood markaa muu maydhin wuxuu weysaystay laakiin acdaadii kale u wada maydhay intaanu bilaabinba gudagelin waxa weeyaan maydhigii kolley stijana way ka horreyso riwaayadeeda way kuba sugna way ku sugnayd laakiin halkan huwa u caadifo ah oo ayuunbaaboo dee tartiib faa'iideynayna riwaayadkeeda inoo dambeeyaan inay horreysay xadiidkii bal maalan caaishana waataan idhi faqasala yadayhi dabadeed baa halkaa riwaayaadka kale a'immada kale ay wariyeen xadiidkaa naftiisa ay kuba sugnayd inuu madaakiirtiisa maydhay xadiidkuna maymuune imakaan haynana ilaa sideed gooroo dambuu soo celin doonaa weliba intan aan ku jirnaba abwaabtan ay tahay isagoo taraajim ka dhiganaya waana fiqigiisii markaasaba cunwaan buu soo dhigan iminka cunwaanku wuxuu ahaa baalwuduu qabla waxa weeyaan qusli umuurahan kale xadiidku kulansadoo barhkood ziyaadaad ay leeyihiin ayuu usoo dhigan doonaa canaawiin ah xadiidka fawaa'idiisa aan ka faa'iidaysanay ama waxyaalaha uu inoo faa'iideynayo hayra rijlayhi laakiin waa tan aan sheegaynay labadiisa lugoodun mooye waqasala uu maydhay farjahu farjigiisiibuu maydhay wamaa asaabahu min alada iyo wixii asiibe ada ahaa adu waa wixii mustaqdarka ahaa arrinku janaabay ahayd markanuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh weyse markaa maydhanayay janaabadiisuna ixtilaam may ahayn waxay ahayd la kulan dee dumarkii si uu laba kulmay sidaa dee maymuuno kale uu laba kulmay kolleyna qoyaankii ayaaba jiraya deetan haddaba farjigiisa waa maydhay wixii dee kolley farjiga macaa hareerihiisa gaadhaybaa maintaase qoyaanki iyo adaha waxaa mustaqdarka maha nijaas imika halkan iyo waxweyn loo daliishado oo dee in ruduubata farjil mara uu nijaas yahay horena u kolley masalada waan usoo maray waana taan nidhiba baab gaaroo weli dambeeya ayuu jaanibka uba dhigan doona ee waa waxyaalihii kale dee intaa gaadhay qoyaan ahaana uu maydhay wowduna imika waxaabaad moodaa dee rasuulka ilaahay uu weysaystay inuu si wuxuu markuu weysaystay dabadeed deetan uu laba yimi sinjadan laakiin wowdu tartiib ma faa'iidayso waxaana inoo dambaysay iyadoo ay ka horayso weliba humana ay isugu cadfan yihiin baa inoo dambeeyo intii aanu weysaysan markuu faraxashay dabadeeduun ayuu maydhay dabadeed buu weysadii kala dhammeeyey waxaan luga ahayn uma afaada waa shubay calayhi korkiisa almaa biyihi biyihii buu iskuba shubay bal madaxiisa siduu maydhayna xadiidkii caaisha waataynu kuba soo maray uma naxaa waa durkiya rijlayhi meeshii dee kollay dhulku ciidi unbaabuu haayo dee siwidh iyo wax kale iyagumay lahaynba turaakyaabay halkii dee uu kuba maydho ka yar durkay lugihiisiibuu ka yar durkiyo faqasalahumaa labadii lugood ayuu maydhay oo markii hore aanu maydhin markaa wuxuu yidhi haadihi arinkan oo san imika sifadan dee aan sheegna waa haadihi sifatu bal markaa dheh ruwaadda bukhaari barhkood baa haada ahayd oo dee waa lafdi daahira markaas ee haadihii sifadani imika aan sifaynay asluhu ama qusluhu maydhigiisii weeye min aljanaabati rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh janaabo uu kaba maydhanaya wax kaloon imika halkan ugu joogsanaa ma jirta arrintii markii hore aan sheegay oo ah xadiidkani waa kan sariix ku ah rasuulka ilaahay lugaa inaanu maydhin bal tarjamo kale uu dhigan doonaa tafriiq alwudu uu halkan kala soo bixi doono bukhaari weysadii in la kala kaxayn karo oo adoo cadaadii qaarkood maydhay laga yaabaa mar dambe ad intii kala maydhi karto markale mar dambe ad intii kala maydhi karto tarjamo uu inoogu keeni doonaa xadiidkan isagu taraajimta uu dhigan doono ee inuu labadii lugoo dambaysiiyey fii wuduui lgasl xadiidka caaisha markaasaan kuba jamcinaynaa xadiidka caaisha dee waaba iyadoon kaba dhigno yatawadau kamaa yatawadau lisalaad in macnuu uu yahay waa intii badnayd waa wixi aan laga ahayn oo aarkii aan ku xambaarno oo waana markaa macno majaasuu noqonayaaye oo dee lafdiga daahirkiisi maahee daahirkiisu waxaa inuu dhammeeyey eh bal markaa labadooda si aan suu geyno ayaaba taasba noqonaysa bal oo markaa waxaa kaloo bal maalan oo bal riwaayad intaan kaba dhigno laba xaalo oo inay kala duwanaydoo dee kolna uu dhammaynayo kolna aanu dhammaynahayn waa mid in kan aan kaba dhigno dibdhigan uu dibdhigay say bacdalculamaa ay kuba tegeen dee kollay meeshiina waa meesha turaabka leh ruux maydhanayana turaabkiiyo waxyaala intii lugihii waa meelihii ugu dhawaayo waa soo gaadhi karaanba ama dhoobadii iyo wixii baaba soo gaadhi karta eh arrintu ahayd un ziyaado tandiif markuu markii hore weysaystay lugahan bal dib uuguba maydhay uun oo uu soo celiyey si uu bal maalan waxyaalahaa dhici kartay inay gaadhaan ugaba nadiifiyo bal tanna waa ixtimaal iyadoo markaa labadan xaalo jirto culimmadu kolley maxaa marka maydhigu uu jire uu ruuxu maydhanayo maxaa habboon ma labada lugood iyo weysadoo la wada dhammeeyo mise iyadoo labada lugood la dibdhigo taas iyagoo axaadiidkan kala eegaya nadarkoodu waa isku khilaafayoo intooda badan culimmada waxay kaba dhigaan waayo lafdigan oo sariixa daraaddeed xadiidka aan ku hayno inay sunno tahayba labada lugood ama mustaxab tahay in labada lugood la dambaysiiye xaggii qosligii imaam maalik baa tafsiil leh haddii meeshu aanay nadiif ahayn dee waaba in la dambaysiiya roon oo kolley lugihii waxyaalo dulduulkan turaabkii wixii ka soo gaadhaya ay jirto haddii kaloo meeshu ay nadiifto kolley wax soo gaadhayaaba ay jirinna in lama horreysiiyo kolley shaaficiidna agtooda labadaba way soo qaadaane laakiin ka iyaga agtooda aada ugu mashhuurka ah ee ay bal maalan asaxa ay kaba dhigaan weysadii inuu dhammaynayo weeye oo xadiidkii caaisho iyabani taas eegayaane laakiin qowlkan kale iyo wejkan labaadna madhabka waa kuba sugan yahay oo ah in dee taakhiirku uu bal maalan taas iyadna shay bannaan macnaa labada xaalaba way bannaan yihiin laakiin daahirka xadiidkan ama xadiidka maymuuna sariix wuxuu ku yahay rasuulka ilaah inuu dibdhigi jiray axaadiidna way noo socon doontaa biidn illaahi tacaala xadiidkanna waxaan leenahay wuu soo colcelinayaa ilaa dhowr ama sideed meeloodoo dambe taraajimna waa soo dhigan doonaa kolley xaafid ibnu xajarna sharaxiisa ayuu guud ahaan buu halkan soo horreysiiyey isagoo bal waxyaalihii ama loo kala dariishaday iyo halkan umuurahaas soo wada dhiganaya laakiin kol hadduu abwaab isdaba socota inoo imanayo bal waxaan eegaynaa baab kastaba inta uu tarjamada u dhigtun baan kuba eegaynaa baabu qasli rajuli ama qusli rajuli ninka macnaa maydhashigiisii way maydhanayay maca imra'atii haweenaydiisa maci oo ninku dee haddii haweenaydiisii uu lama maydho horena malaatii weysay aynuu soo maray masaa'il kuba tacalluqsanayd xaggaa biyaha iyadu kuba sii maydhatay ma looga dambayn karaa iyo bal umuuro sidaasana waa ti aynu soo haynay xaggii weysadii iyo wixii bal meesha yimi ee wuxuu baab u yahay jawaaska iyo bannaanida ay bannaan tahay ninku ama haweenaydiisii inuu mar laba maydho ee iyagoo biyihii ay dhex yaalaan mid kastaaba janaabo kaba maydhanaya inay wada maydhaan oo dee waxa weeyaan mid kastaaba markiisuu darsanayaae laakiin uu iyada maceed laba maydho jawaaskeed iyo banaanideed taas buu baabkeedii yahay xadaثna adam بن abi iyaasi qaala xadaثna بن abi di'bin can الzuhriyi can curwata can caaishaةa qaalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi oo curwat bnu zubayr baa imaka caaisho kaba warinaya waxaa kaloo ruwaadda qaarkood dhacday zuhri inay kaba dhigeen xadiidkan qaasim ibnu maxamed uu kaba warinaye kolley labada dariiqo waa laba dariiqo iskaba sugan dee kani ruwaadda badankoodu tanha kuba yimaadeene caaisha ayaa waxay tihi kuntu waxaan aqtasilu mid maydhata ana aniga iyo wanabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam min cinaa-in waaxidin weel keliya ayaanu ka wada maydhan jirnay aan ku wada maydhan jirnay weel keliya xaggii waa iyagoo dardarsanayo mid kastaa waa darsanayaa laakiin meesha way ku kulmayeen weeye umay kala dambaynahaynba min qadaxin lafdigii inaa ayuu ka bedel yahay min qadaxin qadax yuqaalu lahu lfaraqu faraq laba idhaaho oo weelkan biyuu noogu jireen eenu ku wada maydhanaynay wuxuu ahaa qadaxa laba magu magacaabayay faraq laguma magacaabayay bal faraquna kollay say dee raajixaa waxa weeye inuu yahay weel isagu qaadaya saddex saac qaadaya intan sakaatulfidrigaan kuba bixinoo saacaas oo dee biyo ahaan ama litiro biyaa qaadaya haddii xagga ardaabsha la yidhaha haddii la yidhaha saaci waa shan rodol iyo thuluth bal marka la eego kii isagu waxa weeyaan ciraaqigaha ama baqdaadiga ahaa ee lix iyo toban rodol buu noqonayaa ruuxiiba saaciyo ziyaada kuba soo hagaagayay horena waa tii aynuu soo maray rasuulka ilaahi inuu saac ku maydhan jiray ilaa khamsati amdaad uu kuba maydhan jiray dee imika waa taqriiban noocii unba weeyaanoo waa imika kaasi saac iyo haddii shanta mud aan idhano saac iyo bal maalan waxa weeyaan rubcii haba noqdo dee ruux kastaba waa taqriiban waxyaalihii kusoo hagaagay ama in yarunba isdheeraanayaani bal taas baan ku wada maydhanaynay taas bay caaisha tihi radia allahu tacaala canha wa ardaaha xagga bal marka la eego in taxdiidka intii uu rasuulka ilaahay ku weysaysan jiray iyo intuu ku maydhan jiray halkii weysada waa tii inooguba horreysay in faraqanna waxaan leenahay dee a'imada luqada waxyaalo kala duwan haba soo naqliyeene kooda raajixii waxa weeye inuu saacani adigu saddex saac weel qaadaya yahay saxiixa muslimna saasaaba kuba sugnaydoo sufyaan inuu yidhi alfaraqu alaaatu asac xadiidkan faraqu waxa weeye waa saddex saacba weeye bal markaa de inay wada maydhan jireen oo dee arrinkana rasuulka ilaahay kaba dhacayna waa jawaas iyo waa banaanay oo dee labada ruux waa labadaa ruuxee dee ilaahay isu baneeyey iyaga isqababa meel iyaga iyaga waxa weeyaan iyaga markaa la yidhaaho ruuxani waaba cawradii oo dee ama intaasoo ma arki karo halka ajaanibta dee bal maalan ama jirhkoodii oo dhan ba cawro lagaba dhigaya ama maxaarimtii qadar mucayana cawradeeda ay tahay iyaga imaka jaanibka dhexdooda cawra ma taalo markaa hadday dee mar wada maydhaan iyo haddii ay kala duwan yihiin dee markaasba waa shay jaa-isa untana rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waatuu yeelay oo bal maalan taas weeye daawuudi imaam laydhaah baa wuxuu u daliishaday baruuxu ama ninku inay bannaantay dee cawradii haweenadiisa inuu arko ama iyadna ay aragto taas araggaas wax maanicootaasi jira ma jiro bal ibnu xibbaan baa iyadoo waxa weeyaa la weydiiyey maalan cadaa mala nin baa la weydiiyey sulaymaan ibnu muuse laydhaah cadaa buu isna weydiiyey u yihi bal ka waran ninku miyuu meelaha arki karaa ayaaba arrin ahayd dee cilmi xishood ma lahay inuu caaisho weydiiyo ay tidhi xadiidkan bay soo qaaday oo kale bal markaa lafti soo arooray oo ah adna maan arag cawradiisa isna iyo muu arag taasoo kale kolley wax sugan maaha wey taasi wax sugan maaha lafti saasoo isba yimi bal waxa weeyaan jawaaska jaanibkaasna way jiraan labadan ruuxna waxba uma kala soocnaan leenahay labadan ruuxna wuxuu kala soocani maba jirto marka maydhiga saasoo kaleana bal iyada duruqda xadiidkeedaaba ku tuwe inaan odhanayay dacli ama saasoo bal iikaadii aan kaaga kaaga horeeya waxyaalo saasa ay dee kaba dhacaysaye bal waxaa weya shay jaa-isa weeye isagiyo dee masalada waxyaalahan kale ee kuba xeeran ee arrintani ay keenayso iyadoo la wada maydhanayo meel in lagu kulmo baabulqusli bisaaci wa naxwi wuxuu baabaysanyahay baabulqusli waa maydhigii la maydhay quslu macna aliqhtisaal weeye bisaaci saac macnaa ujeeddadu weelkan saaca laba idhaaho waxa dee muggii oo biyo ah iyo naxwi wax qadarkii ah waataa kolkol saac waaba kaba yarayn jiray rasuulka ilaahay kol waa ka siyaadin jiray ee waa wax dee isagii kuba dhow oo taasa in waxa weeyaan maydhigii laguma maydhanayo waa saac bimili saac saac muggi ama wanaxwi aymaa yuqaaribu weeye wax kuba dhow taas buu baabya kolley saacuna waa shan rodool iyo thulu baaba yidhaahaane dee xaggan kalena waa tan kutubta fiqiga kolley taasi macruuf buu kuba yahay markay la eego rodolkiina iyaga miisaankoodii dirhamkii laba isticmaalaya raaficna boqol iyo madhabka shaafici markaan eegan boqol iyo soddon dirham buu idhaa imaam nawina waa boqol iyo sideed iyo labaatan dirham iyo arbacatu asbaac dirham ibnu qudaama imaamkaas baa caddeeyada sababta kolley khilaafkaasi uu jiro oo asalkiisii horea markii hore boqol iyo sideed iyo labaatan dirham iyo arbacatu asbaac dirham baa saacu marka la miisaamayo daraahim lagu miisaamayo u ahaaye markii dambe si intan dee yar ee kusuurta ah loo buuxiyo ayay midqaal intay kuba dareen boqol iyo soddonka noqdo kaa waqtigaa culimmadu horey qadareen ee saacanay taa ku qadarayeenna waa ka hore boqol iyo sideed iyo labaatan dirham iyo arbacatu asbaaci bal inagu koley ilaa waqtigeena litira barhkood dee markay umuuraha hore u bandhigayaan ay taas u eegayaan barhkood baa adigu taqdiir litiradan dee biyaa loo isticmaalo isticmaalo taa habeen kalaan sooba naqlin doonaa biidni illaahi tacaala waxyaalahan marka la eego altaarta ama litirada la eego intay noqonaysaa khaasatan qolooyinkan mucaasiriinta ee umuuraha horena eegay kuwana isu muqaaraneeyey bal habeen kale ayaan soo naqlin doonaa insha allahu tacala waayo waa masaa'il inalaba socon doone se bal rasuulka ilaahi saac iyo bal maydhigii lagu maydhanayo saac wax buuxiya ama wax ku dhow xadaثna cbdاللahi بn mحamdi qala xadaثnii cabdالsamadi qala xadaثnii شhucbatu qala xadaثnii abubakr بnu xafsi qala samictu aba salamta yaqulu dakltu ana waأkhuu caaishaةa calى caaishaةa bal cabdالlahi بn mحamed اlmusnadi ama aljucfi oon horena usoo sheegnay bukhaari nisbadiisan aljucfi meeshay ugaba timbe waa ninkan qoyskooda oo awowgiisii labaad iyo markaa bukhaaro waali kaba ahaa ayaa isna awowgiisa labaad gacmihiisa kuba islaamo halkan bay reerkan nisbada ugaba timi aan nidhi iyo cabdisamed ibnu cabdilwaari waa dad inoo horreeyey shucbe abubakar ibnu xafsahan magaciisa cabdullaahi baa la yidhaha laakiin kunyadiisan buu aada iyo aada ugu mashhuur yahay waxaana la yidhaha waaba isagu waa qoyskii sacad ibnu abi waqaas qoyskoodii oo abubakar waataan leenahay waa ina cabdilaahi waa ibnu xafs ibnu cumar ibnu sacd ibnu abi waqaas weeye abi xafsa la yidhaha awowgii cumar ibnu sacd ibnu abi waqaas weeye wuxuu xadiidka ka warinayaana abu salamata bnu cabdiraxmaan shaarixana waxaa halkan iguba sugan labadan isu sheekha ah waxay wadaagsadeen in mid kastaa reer bani zuhro yahay waayo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo dee sacd ibnu abi waqaas labaduba reer bani zuhray ahaayeen waxay wadaagsadeen labadooduba reer madiine inay yihiin waxay wadaagsadeen in mid kastaaba uu kunyadiisa ku shuroobo abuubakarna kunyadiisan abuu salamana kunyadiisan bal taas barhkood baaba yidhi dee iyadaa abu abubakar way yidhaaheene in magaco taas laakiin may wada odhana abu salamana barhkood baa yidhi magaciisu waaba abu salame magaciisa iyaguna cabdilaahi kaba dhigaye laakiin bal waxaan leeyahay abubakar ibnu xafsin waa sikaaru taabiciin ama raggay ugu yaryaraa weeye waa khaamisa kutubta lixda ana dhammaanba riwaayu ku leeya waana nin hiqa ah abu salamana waa ninkaa dee kitaabkeennaba aada uguba badan yaquulu wuxuu yidhi abu salama dakhaltu waan soo galay ana aniga iyo wa akhuu caaishata caaisho walaalkeedba calaa caaishata caaisho u soo galay way soo booqdeen soo siyaarteen inay caaisho walaal ahaayeen weeye kolley waxaanay culimmadu raajax yeelaan halkan maha walaalkeedii iyada waxa weeye dee la dhashay aabahad dhalay cabdiraxmaan ibnu abibakr waa laga yaaba waqtiyadaa waa noolaayo dee iyada wax saasa ama waxoogaa buu ka yar horeeyey walaalkeed cabdullaahi ibnu abibakrin isagu waxa weeyo dee tijaa marka la eego hijradii dikriga kuba lahaa isagu waqtiyadan ma soo gaadhinoo khilaafadii aabihii ayaabuu dhintayba bal waxa weeyaan barhkood laakiin waxa weeyaan saxiixa muslim iyo waxaa kuba sugan inuu yahay ninkani nin ay xagga radaac walaalo ka ahaayeen taas maha walaalaheedii nasab dee waxaan leeba waa walaalaheedii radaac baan leenahay xataa moxamed ibnu abibakrin isaguna waqtiyadan inaanu noolayn baa dhici karta abusalama iyada uu wax ka warinayo bal markaa xagga radaacana laba nin baa dee ay walaalo ku ahayeen cabdullaahi bnu yaziid radiic caaishata nin laba yidhaaho iyo nin kaleo saciid markaa kathiir ibnu cubayd laba yidhaaho oo isna caaisha radiiceeda adigu bal waa labadaa nin mid ahaan oo inaas wada jaqeen weeye oo xaggaa radaacay ku walaalahayn markaa waa maxramkeediisa baabay ugu soo galeen abu salamna wuu la socday fasa'alahaa akhuuha walaalkeeda radaaca ayaa waxa weeyaan weydiiyey can qusli nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maydhigiisii se buu maydhan jiray fadacat way dalabtay biinaain weel min naxwin min saac macnaa waxay tusaysaa bal dee khaasatan kamiyadii uu kuba maydhan jiro weel ku dhow saac ayay tidhi ii keenoo biyo ah taas fakhtasarat way maydhatay wa afadat waanay ku shutay biyo calaa ra'siha madaxeedii wa baynanaa wa baynahaa xijaabun annagana waxaa noo dhexeeya xijaab horta dee ninkan waa walaalkeed abu salaman habeen dhowidna waan sheegaya oti aan lahayn habaryar bay u ahayde iyadana radac xaggeed bay habaryar ugu ahayd oo walaasheed umu kulhuum oo isku hooye may ahayd umu kulhuum bal abubakar dee abubakar dabadii bay dhalatay laakiin markaa calooshay kuma jirtay in walaasheed umu kulhuum bal dee waa karaamaha lagubaba tiriye ilaahayna khaadirkiisuu kusii riday abubakar intaanu dhiman inay inan tahay muwada maalikiyabaa kuba waxaa kuba sugan in abubakrin radia allahu tacaala canhu ardaahu waqtigaa hore ayuu iyada caaisha dee oo umalmuminiinah ayuu xoole uu qaabo ku lahaa ma dee kollay himaar halkaa ka baxaysay oo timiriyabay ahayd buu waxoogaa awsaaqa kaba siiyey intii weli aanay qaadan inay laba wareegin awsaaq timir ay ahayd ayaa dee ajashiina ay timi oo uu waxa weeyaan waqtigiisii gaadhay markaa dardaarankiisii baa wuxuu ahaaba samwada inooguba sugan haddii aada hore u qaadato dee iminka hadalba ma yimaadeen oo hore dee waa xayaatadiisii buu siiyo waxaad la wareegtay ood qaadatay oo markaa waxaad leedahay buu ahaan layde laakiin maanta wixii may qaadan hibaduna dee qabdiga la qibdoodo ayay ku taam noqotaa ee qablalqabdi wax dhan ma aha oo iminka ruuxii kuma milkaiyo wuxuu milkigii ugu taam noqdaa haddii iminka la yidhaha ruuxii waan ku siiyey wax welina aanu qibdoon oo ruuxii uu dhinto yidhi waxaa hadda waxa baaba ugu ballan qaaday hadhow ruuxan dadkii deynka ku lahaa marka xoolihiisii looba qaybinayo isaga laguma soo darayo waayo laguma soo darayo sababtu may taam noqonba hibadu waxay ku taam noqotaa bilqabd ayay ku taam noqotaa taas baanuu yidhi dee iminka laakiin waa maal waaris waayo waqtigaas sakaraad buu ahaa laakiin hadal buu raaciyey wainamaa huwa akhawaaka wa ukhtaak ujeeddadu dee xoolahani dad sheeye ma qaadanayo dad sheeye ma qaadanaye waxa kula yeeshay aduguna qayb baa leedahe waa labada nin ee walaalatiin iyo labada hablood ee walaalatiin saasuu waana muwada ayasa inooguba sugan markaasay tihi gartay labada ninaan walaalaan nahay maxamed oo yar walaa laba jira iyo cabdiraxmaan oo iyadaba kaba weynaabaa meesha jooga cabdilaahi waa ta aan idhi ninkan hijirada qeybta weyn kaba qaatay kolay dhaawac ku gaadhay daa'if ayuu markii dambe uba dhintay xayaatadii aabihii ayuu dhintay markaasay labada hablood xaggay ka yimaadeen waan iyo asmawne deetuu ihi duu badni binti khaarijata ulqiya fi ruuci annahaa binti waa ina khaarija haweenaydaasa ilmaha caloosheeda kuma caloosheeda ku jira oo qalbigayga waxa lagu soo tuuray inay inan tahay dee waan isiibay noqoto umu kulsuum baa dhalatay bal markaa umu kulsuum markaa umu kulsuum baa isaga naas ku duday marka la eego abu salamana isna waa radaac bay habaryar ugu taho labadoodba waa maxaarimtee jirkii kale ma arkayeena madaxiisay biyaa ugu shubtun bay arkayeen dee meeshana kolley taa waxay u samaysay caaisha raxima radia allahu tacaala canha waa in san horeba usoo maray ee rasuulka ilaahay weysadiisii dadkii dadka u cadaynayay altacliimu bilficli macnaa dee aqwa min atacliimi bilqowl wey ficiloo wax laysku baroo laysku tusaa waa ka xoog badan yahay iyadoo qowl wax laysuguba bayaaniyo waayo waa wax kuu muuqda waa waxaad arkayso saas baa mucalimiinta baa loo idhaha waxyaalaha khaasatan ardayda yarya umuuraha dee maxsuuska ah markay ku sharxayaan eeg wax maxsuus oo la arkayo ayaa dee lagana qaban ogaya kana mudan inay macno mujarada un kelimadii ugu sharxaan iyadoo wax maxsuusa ay uguba sharxaan waayo tan markaaba fahamkiibay u degdegaysaayo altacliimu bilficli aqwa min altacliimi bilqowl markaa su-aashiina markay noqotay seebuu u maydhan jiray laba xaalaa meesha iman karta qadarku ku maydhan jiray biyo iyo seebe oo kayfiye iyo kamiya labadiiba waa tan la timi oo biyihiina waxay keentay biyaha dee ay kuba sugan saaca ama qadarkii kuma sugnaa waa xaggii kamkii biyaha kayfiyadiina dee waa tan madaxii khaasatan siday biyaha ugu shubaysay ay arkeenbo labadii weliba arrimoodee su-aashu ay ixtimaali lahaydna labadiiba bayaanbaa ugu wada sugan marka wuxu uhi wa baynaa wa baynaha xijaab laakiin dee maanaan arkahaynoo waa madaxa un mooye waa maxramkeedii waa intii maxram ka arki lahaa xijaab baa noo dhexeeyey qaala abu cabdillaahi waa sheekhii bukhaari kitaabka imaamkii lahaa weeye wuxuu yidhi qaala yaziid bnu haaruuna wabahsun waljudiyu can shucbata qadra saaca macnuu eg cabdisamid ibnu cabdilwaaris baa xadiidka shucbo ka warinaya maxaana meeshii timi biinaa-in naxwin min saac saac ku dhow markaa muxuu sheegayaa qolooyin kaloo shucbo xadiidka ka wariyay waa yaziid ibnu haaruun kitaabkaynu hore ugu soo marray waa imaam bas ibnu asad alcami isaguna kutubta lixdaaba waa hiqaadii ruwaadii ahbaadoodii kutubta lixdaaba kitaabkeenu ka mid yahayba waa kusoo noqnoqdaa uu ku leeyahy waljudiyu adigu ninkan dee halkan waa nisbo waxaa la arkaane dikri halkan buu ku leeyahay waa tan maqruunana oo hadi isagoo dad kale la socda ayuu wax kaba wariyay nisbadun waxa weeyaan nisbadan nisbatun ilaa judda weeye magaaladan dee jidda laba yidhaaho magacedii saxda ahaana waatan inay juddo tahay juddana macnuhu waxa weeyaan waa ashaadi ama saaxil saaxil bay ku taalay taas isaga halkaasaa loo nisbeeyo markii hore uu isagu markii hore dee ayuu asalkiisu ahaa walow markii dambe basra uu degayo aljuddiyu waa nisbatun ilaa judda juddana asalkeeda waxaa la yidhaha waa ashaadi un ama saaxilo magaaladu waa taa saaxilka kuba taalla haddaba ninkii xaggaa loo nisbeeyo magaciisa oo dhanna cabdilmalik ibnu ibraahim baa la yidhaah kole shaarixu ama imaamku nisbaduu ka hadlay uu mooye muu soo qaadinin waxawy magaciisa cabdilmalik ibnu ibraahim baa la yidhaah markii mawaalidii reer cabdidaar weeye waana nin saduuqoo bahziya isagiiyo markaa waa isla dabaqa dadkani shucbay ka wada warinayaan bukhaari iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i buu riwaayo ku leeyay lakiin bukhaari waa maqruun isagoo cid kale la socdo weeye marka qolooyinkaasi maxay yidhaaheen halkii naxwin min saacin qadri saacin wey saac qadarka waana isla macnoon wey xadaثna cbdالlah بn mحamedi qaala xadaثna yaxya بn adama qaala xadaثna زuhayr can abi isxaaq qaala xadaثna abu jacfari anahu kana cinda jaabir bni cabdالlahi huwa waabuhu wacindahu qowm bal koley rijaashu waa rijaashii kitaabka cabdالlah bn mxamedna waa kii sanadka horena inooguma sugnaa sheekha bukhaari in zuhayrkana waa zuhayr ibnu mucaawiya un waxawy zuhayr ibnu xarbi maaha abisxaaqna waa abisxaaq sabiciga aynayn badan soo aragnay abu isxaaq baa wuxuu yidhi xadaanaa abu jacfarin abu jacfar baa noo waramay abu jacfar abu jacfarkani waa imaamkii maxamed albaaqir la odhanayay jacfarkan loogu kunyoodayna waa inankiisiisna imaamkayo jacfar saadiq labadooduba dadkii dee afaadishii ama dadkii uguba mudnaa alubeytka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waqtigoodii maxamed albaaqir iyo jacfar saadiq maxamed albaaqirna waa nin taabiciya magaciisa oo dhanna maxamed ibnu cali bn xusein ibnu cali bn abi aalib weeye aabihii waa zaynulcaabidiin cali bn xusein awogiina waa xusein xafidkii rasuulka ilaahay ee awogiisa labaadna cali bn abi aalib buu noqonaya waa maxamed ibnu cali ibnu xusein ibnu cali bn abi aalib jacfar saadiqna waa jacfar ibnu muxamed waana kan aabihii looguma kunyooday waana nin taabiciyo waa kan jaabir ibnu cabdilaahi ba wax ka warinaya kutubta lixda ana riwaayo ku wada leh aada u mudnaa albaaqirba waxaabay ugu yidhaaheen ba ay yidhaahaan walitawasucihi fi lcilm ayaa baaqir ay u yidhaaheen waa maxamed albaaqir weeye imaamka abu jacfar saadiq abu jacfar haddaba abu jacfar baa u waramay abu isxaaq waa isla marka abu isxaaqna kole waa dabaqada haddaanu kaba yar daweynaan anahu kaana anahu abu jacfar kaana wuxuu ahaa cinda jaabir ibni cabdillaahi jaabir ibni cabdillaahi saxaabiga huwa isaga abu jacfar maxamed iyo waa abuuha aabihii oo marka waxaa kaloo majliska joogay imaamkii qiimaha badnaa ee aabiha cali zaynulcaabidiin ayaa isaguna joogay kolley marka la eego maxamed waa kan la kulmay jaabir aabihiina waaba kasii weynyo waa kan laba kulmay xusein marka la eegana xataa waqtigii xusein dhasho awowgi ah ee nin gaashaanqaadoo dagaalkii uxudiyo maalinta aabihii baa ka reebo waa gelilaayo xamraawlasadba waa joogay jaabir ibnu cabdilaahi oo awowgii oon dhalan awowgoodon dhalan ayuu ninkaa gaashaanqaadka ah ahaa markaa jaabir ibnu cabdilaahi haddaba waxaa wada joogay jacfari abu jacfar oo maxamed ah iyo aabihii zaynulcaabidiin ayaa yimi oo way way u yimaadeen jaabir wa cindahu jaabir agtiisana qowmun dad kalaa joogay oo waa lala fadhiyey halkan xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay cumdat waa cumdahan kitaabkeenan cumdaha ee cumdat laxkaam waxaa dhacay halkan wacindahu qowmuhu walow dee nusqooyinka mala imaka inaanay dabcadaas aanay kuba sugnayne laakiin waa nusqooyinkii dee saa iyaga waqtigoodii aadna way u dhoweyn malaa nusqadii dee ay ogaayeenee dabdisnayd shuraaxdii berigaa dee sharaxday waqtigiisii iyo intii ka intii ka horreysayna waa cibaarada ay kuba sharxadeen laakiin wuxuu leeyahay riwaayadka bukhaari oo dhan ee sidanubaa ku sugan oo wacindahu qowmku waxay keenaysaa agtiisa waxaa ku sugnaa jaabir tolki iyo qowmkiisii arrinkuna taas may ahayd ee laakiin dee waxaan filaya nusqooyinkan imaka cumdee madbacaysana inay sidanuun inooguba sugan tahay fasa'aluhu way weydiiyeen can ilqusli maydhiga ayay weydiiyeen dadkii la joogay faqaala wuxuu yidhi oo nin baana dee walow imaka halkan su-aasha ay dad wada joogay ahaayeen kale riwaayasa ku timina majliskoo la joogay qusliga iyo maydhiga dadka ay niqaasheen ay ka wada doodeen ama ay kuba murmeen abu jacfarka naftiisa ayaa su-aasha la yimi sida riwaayaadka kale xadiidkuba ay noo cadaynayaan markaa su-aashii riwaayaadka qaarkoodna isagaa loo nisbeeyey waana kan isaga u jawaabaye yakfiika yidhi riwaayadka qaarkoodna san oo kale qowmkii baa loo wada nisbeeyo dee waaba niqaash hadalbaa u horreeyey maydhiga inay ka wada hadleen ee markastana ama dhammaantoodna su-aashii lama wada imanayaade kuwii kalena waa waxay isku ogaayeen ay la ogolaayeen ama ama ay kuma waafaqsanaayeen san baa markaa su-aashii loogu wada teeriyey fa qaala wuxuu yidhi jaabir baa odhanaya yakninkii dee saa'ilkaa isagoo u jawaabaya yakfiika maydhiga markay noqoto waxaa kugu filan saacun oo saac baa biyaha saaca buuxiya ayaa maydhigii kuugu filan fa qaala rajulu nin baa yidhi waa inoo dambeeyaa insha allahu tacaala isagoo xadiidka inoo soo celin doona dee mar aan dheeraynba aan soo celin doono nin baa yidhi ninkanna saa inoo dambaysa halkaa waa xasan ibni moxamed ibni cali ibni abi aalib weeye waa moxamed ibnulxanafiya nin uu dhalay oo xasan laba odhanayey oo abu jacfarkan moxamed aabbihii buu ilmaadeer yihiin markaasoo isaga adeer buu uguba toosnaanaya walow ay noo soo socotay in adeerkaa isagoo jaabir ka cabiri doona fa qaala rajulu nin baa yidhi maa yakfiina aniga saac iguma filla oo biyaha saaci maydhi ahaan iguma filla fa qaala jaabirun jaabir baa wuxuu yihi kaana wuxuu saacu yakfii mid ku filan man huwa awfaa minka shacra mid kaa tima badan wa khayru minka kaana khayr badan oo ruux kaa tima badan kaana khayr badan waa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayuu saacu kuba filaa taasba weeye oo dee waxau leeya iminka u xujaysanayaa rasuulka ilaahay ficilkiisii oo ay dee in loo hogaansamo oo la raaco waxaanu isaga hadalkan uguba radiyey oo uu dee san uba yidhiba cibaaradan ah ruux kaaba khayr badan iyo taas waa isagoo dee isagoo hadalkiisii ahaa intaas si waxaanay ku fillaynba kuba radiyaya arrinkiina uu kuma u tilmaamayo inay taasi israaf noqonaysa iyo tanaduc kol haddii rasuulka ilaahay oo dad sayid alwariiciin dee ama iyo dee waxa weeyaan isagu ahaaba ama ruux ama xalaal mirta ruuxii uguba mudnaaba ahaa shareecadna inoo cadaynaya kol hadday intaasi kuma filaatay ciddale iguma filaanayso tanaduc iyo israafu bay noqonaysaa markaasuu tan hadalka uu kuma yidhi wuxuu arrinkaasi kuma filaa cid adiga kaa tima badan kaana khayr badan kolley alfaadahan qaybbaa xadiidku uu inoo soo noqonayaa baan hadhee uma ammana waana tukiyey bithawbin abu jacfar baa leh kan tukiyeyna waa jaabire maha rasuulka ilaahay taas abu jacfar baa leh intii dee su-aashan iyo uu kaba jawaabay dabadeed aqalkiisiina waa la fadhiyaa waqtigaasna waxaan filayaa berigii dambe uu indhabeelay baabay ahayd jaabir uu indhabeelay markaasuu na tukiyey in xagga marka la eego maruu nagu tukiyeydu waa isagoo maradiisi keliyaoon mara dusha kaba huwan ayuu maro keliya kuba tukiyey maradiisuna kamay dheereen kitaabu insha allahu tacaala waa qeybaha hore kitaabu salaad ayuu dee inooguba iman doontaa masaladu arrinkana inooguba imanaya oo isagaa maro keliya oon maro labaaduu dusha ka huwaday aanay jirin cawradiisuna ay qarsoon tahay ayuu weliba aanay marala-aantaasi aanay kuba kalifin ayuu taasoo bal iyadoo taasi la weydiiyey ayuu yihi waxaan taa u sameeyey kuwa juhaasha adoo kalihi nin dee hadalkaa ku yidhi inay arkaan oo dadka moodaya inaanay ansaxayn boo salaadii aanay taa ku ansaxayn si ay dee u arkaan inay kuba ansaxayso macnaa waxa weeyaan adiga juhaasha adoo kalihi si ay arkaanba arrinkan uma amana fii thawbin marka arrinkaasi qaybtaa dambiyo jumladaasi way noo dambaysaaye maxalu shaahidku waa xaggii saaca iyo qadarkii bali axaadiiu way noo socotaan xadaana abu nucaymin قال xdثna بن عuyeynة عن cمr عن jاaبر بن زaيد عن بن عabاس أن النبy slى الlه عليه وsلم وmaymuنةa kana yqtasilaani min inaaءi waaxidi bal kale sanadku cid cusubi ma jirtay laakiin magacyada un camarkan waa camr بnu dinaar weeye iبn cuyeyna san hore usoo sheegnay hadduu camar idlaaqo isagu u jeedaa jaabirkana jaabir ibnu sayd waa nin caalim ahaayoo taabiciinta culimmadoodii ka mid ah abushacsaa kunyadiisu ay ahayd waan filayaa sulaym ibnu jaabir inankiisoo kaleba hore inaynuu soo marray waxa weeye abushacthaa ibnu cabaas baa muxuu yidhi ana nabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay iyo wa maymuunata maymuuna kaanaa inay ahaayeen yaqtasilaani mid kuwa maydha min inaa-in weel waaxidin keliya weel keliya ayay ku wada maydhan jireen taas baaba waxa weeye maymuuna iyo caaisha waa ti andee maymuuna iyo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh horena waa tii caaisha aynaguba soo maro dee macnahaasi waa macnihii ayn horaba inoogu soo sugnaaday bal xadiidka bacd alculamaa baa waxay yidhaaheen munaasabo tarjamadii lama laha xaggay ka yidhaaheenna tarjamadu waxay ayd baabulqusri bisaaci wanaxwi iminka halkan weelun baa la yidhi dee weelkuma saac buu ahaa miyuu ka yara mise ka miyuu ka badnaa kuma sugna oo markaa dee saacii ay ahayd in qadarkii inaha weelkaas qadarkiisii halkan kuma xusnaba oo tan baabay bacda shuraax baaba taa yidhi laakiin bal waxay leeyihiin waxa ay jawaabtu ay tahay say dee shaafici iyo meel ay yidhaaheenba weelalkoodu weelal waaweyn bay ahayneen weelal yaryar bay ahaayeen marka xadiidkani lafdigii saaci aana inooguma sugnaaninbe laakiin wanaxwihii saaca wax qadarkii ah tii buu inoo soo gelayaayo weelalkoodaan weelal wada waaweyn ahayne weelal yaryar ahaayo wanaxwihi ay wanaxwi saac marka kana walow kaa mudlaqa a yahay lafdigan mudlaqa waxaan ku xambaaraynaa caaisha xadiidkeedii wixii aynu kuba soo marra iyo kaas ba aynu kuba xambaaraynaayo tan buu taa ulaba yimi oo halkan baabka ugu soo arooriye xagga wada maydhashaduna waa taa aynu soo marray walow lafdigani si dee macan inay dee mar wada maydhanayeen iyo inay u kala horeynayeen taas lafdigani aanu sariix kuba ahayn waxaa aniga ii taalla halkan dee mooye qolooyinkiina balfatxi haystanaya agta matniga inaa in waaxidin bedelkeeda wa qaala yaziid ibnu haaruuna wabahsun waljudiyu can shucbata qadri saacin waana intii baabka hore kuba sugnayd weeye inu imanka kaba soo baxnay marka waxaan calaaqa la lahayn baabka waa ziyaada weeyaan waayo taa waa taynu soo marno xadiidka caaisha ayay la socotay taasi hadday dee idinkana taasi ay tahay oo wax madaabicdun kaba yimie baabkan calaaqa ama xadiidkan calaaqa lama laha intaas marka waan ka boodayaa hadalka dambaan u gooraya qaala abuu cabdillaahi bukhaari wuxuu yidhi kaana bnu cuyeynata ina cuyeyno wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahaa akhiiran ugu dambayn ama beryihii dambe can ibni cabaasin can maymuunata oo saxiixu mara waa abuu nucaymin sida saxiixina waa abuu nucaym wuxuu wariye weeye ujeedada halkana waxa ay tahay in bukhaari baa lafdigii uu sooba arooriyey abuu nucaym eeg can ibni cabaasin ana nabiya wamaymuunata taas baa lafdiga imaka aan ku haynaa waana riwaayada abuu nucaym imaka uu kuba wariyey laakiin muxuu sheegayaa deni dad badan baa ibnu cuyeyne la kulmayo xertiisii ahaaye beryihii dambe weliba dadkii waqtigii xadiidkiisii hore weeye kani laakiin beryihii dambeu weynaadayba wuxuu odhan jiray halkan can ibni cabaasin can maymuunata oo ibnu cabaas oo maymuuno kama warinay waana taa aynu soo maray axaadiid inuu saa ugama warinayo kii ayn marka dhaweyd ka soo baxnayba u ahaa markaa wuxuu bukhaari laakiin raajix yeelayaa riwaayadan abuu nucayme ibnu ani maymuune kasii warinayna uu leeyahy saasaa jirtay ayuu raajix yeelayaa tu u raajix yeelayna tan waxa weeyaan xagga muxadisiinta markay dee ikhtilaaf yimaado murajaxaadku walow ay badan yihiin oo xataa barhkood boqol in ka badan ay gaadhsiiyaan waxyaalaha murajaxaadka ah ee usuulkan oo kolley waaba dee iyadna way badiyaanbe ayaa waxyaalaha murajaxaadka waxaa ka mida qidamu samaac labadan shakhsi ee ninkan ka wada wariyey haddii midkood samaaciisii hore uu horeeyo beri horu ka maqlay midna beri dambu ka maqlay dee khaasatan ruuxu markuu weynaadana waxaa dhici karta inuu xadiidkiisii kale iloobo oo kale waqtigaa hore wax laga maqlay wuxuu madinno u yahay waqtigaa xifdigiisu fiicnaa laakiin kol hadduu sii weynaadaba waxaa dhici karta xifdigu inuu isbedelo xadiid kor laga sheegayo weeye markaa kolkol bay qidama samaac ku kala raajax yeelaanoo tani wuxuu leeyahy xadiidkiisii hore markaa raggan dambe oo badnaa oo xadiidka can maymuunata iyagu raaciyey kana horeeyey laakiin dee dad kale waxay kuba raajax yeeleen waji kale ay raajax yeeleen oo waxay u raajax yeeleen way fara badan yihiin dadka iyagu san can ibnu cabaasna can maymuunata la yidhi tirada badanna murajaxaadkay kaba mid tahay waxyaalaha dee wax loogu raajax yeelo oo way ka tiro badnaayeen gees kalena mulaasamada ay sufyaan laasimeen way ugaba badnaayeenba taas jaanib kaleo lagu raajax yeelin xagga macnaha ee ibnu cabaas waqtigan ay wada maydhanayaan isagu nin arkay may ahayd ee kolley iyadii buu kaba maqlay weeyaanoo waa jaanib kaleo iyadna macna lagu raajax yeelayo bal taas weyn baabu man afaada calaa ra'sihi alaaan wuxuu baabaysanyahay bal ruuxii ku shubay madaxiisa saddex goor waana tii ahn xadiid caaisha aynu kuma soo marray laakiin waa xadiid kale oo rasuulka ilaahay lainoogaba warinayo ee laakiin xadiidka caaisha aynu soo marray xadaana abu nucaymin qaala xadaanaa zuhayru can abi isxaaq saddexda nacaa waan haynayba qaala xadaanii sulaymaan ibnu suradin qaala xadaanii jubayr bnu mudcamin sulaymaan ibnu surayd iyo jubayrba labadii asxaabtii rasuulka ilaahay bay kaba mid yihiin waa min baabi riwaayat alaqraan weeye labadoodan kala warinaya jubayr ibnu mudcim baa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi ama ana anigu fa ufiidu waan shubaayo waan shubaya calaa ra'si madaxayga alaaan saddex goor baan biyaa ugu shubaa wa ashaara waanu ishaaray biyadayhi labadiisii gacmood bukirtayhimaa sidan xadiidka caaisha kusoo maray labada gacmooduu biyii wada geliyo markaasuu ku shubo mar labaad iyo mar saddexaad anugu sidaasaan yeelaa kolley amadani waxay u baadee waa qasiimkeed ama wax kaloo muqaabilkeeda ayaa had iyo goor hadalkii laba socda halkana waa inagaba xadfan yahay laakiin bal horta xadiidka sababtiisa abu nucaym iyobaaba wariyey mustakhrajkiisa maaha abu nucaymkan sheekha bukhaari oo abu nucaymkii kale axmed ibnu cabdilaahi markaasaa wuxuu kuba sheegaa in rasuulka ilaahay oo la fadhiyo meeshii ay dad soo qaadeen janaabada sida loogaba maydho bal taas waxaana riwaayo muslim ba ahayd dadkii waxay ku murmeen janaabada maydhigeeda ama maydhiga iyagoo rasuulka ilaahay ag jooga markaa barhkood baa yidhi ama ana fa aqsilu ra'si bikada wakada anugu madaxayga intaa iyo intaa male wuxuu leeyay biyo badan baan isticmaalaya waa wax saddexdii kaba badan markaas baa rasuulkii ilaahay yidhi amaana anugu fa ufiidu waa arrinku kaas buu ahaa waa sababta xadiidka waxaan ku shubayaayoo calaa ra'si madaxayga alaaan ujeedo saddex goorunbaa labada gacmood ugu soo qaataa intaasaa igu wada fillaata taas baa rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa tanna xadiidka caaishaba waa ti aynu kuma soo marray markii horeu tarjamada laakiin wuxuu u dhigtay alwuduu qabla lqusri bay tarjamadu ahayd iyadoo taasna uu kulansaday baa waxyaalihii marka horeba aan kaba faa'idaysana xadiidka caaisha intan kama mitan xadaثnي mحamed بن bشhاar qala xadaثna غundar qala xadaثna شhucbaة عan mkhwal بn rashidi عan mحamed بn عaliyi عan jaabir بn cabdالlahi qaala anahu qaal mxamed بn bشhaar kolley waa lixdan imaam ee kutubta lixda alihiba waxbay ka wada wariyeenoo waa sagaal sheekhoy kuba kulmeen bukhaariyo muslim marka la eegana wax bashaar la yidhaah ninkan baa aabbihi baa ku jira maha dee ina isagu riwaayo kuma laha aabbihiie laakiin maxamed aabbihi waa imaamkii bundaar la odhanaye ayaa wax bashaar la yidhaah ku jira ama waxa kale labada saxiix dhacay ama waa yasaar ee suurada leh ama waa sayaar ama waa yasaar ama waa sayaar ee wax bashaar la yidhaaho labada saxiix waalidu bundaar weeye wax kale maha kolle sheekhuna raximah llahu tacaala halkan ayuu taa inooguma faa'iideynayaaba waa mid waxaa sanadka ku sugan shucbo markaan dhaafo qudar waa maxamed ibn jacfar mikhwal ibn raashid nin laba yidhaaho mikhwalla barhkood mukhawal oo muxamed la wasana ayay ku dabdiyeen barnasan oo kale mifcal mikhwal oo ayay kuba dabdiyeen mukhwal ibn raashid wuxuu sheekhu inoo faa'iideynayaa bukhaari halkanunbu ku leeyahay meel kale oo inooguba dambaysaa ma jirto ee waxaanan leeyahay waa nin reer kuufa ah kolley xirfadan xanaad malaqamadidii waxaasuu iibin jiray waana nin hiqa ah oo dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaha bal sikaaru taabicin la mucaasarado kutubta lixda aba riwaayu ku wada leeyahay laakiin bukhaari waa halkanun meel kale ma aha mikhwal ibnu raashid maxamed ibnu calina waa abu jacfar kii makaan soo haynay un abu jacfar asaadiq weeye maxamed ulbaaqir weeye isaga maxamed ibni cali ibni xuseyn ibni cali ibni abi aaliba can jaabir ibni cabdillaahi qaala kaana nabiyu nabigu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay yufriqu mid shuba calaa ra'si madaxiisa markaa uu maydhanayo alaaan waa alaaa kharafaat saddex goor buu taa kuba shubi jiray xadiidka caaisha kii jubayr ibnu mudcim iyo kan imakaan haynaba waata taasi nooguma timi bal xadiidkan aan casharka kuba soo khatimayno waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay jaabir ibnu cabdilaahi oo dee bal maalan duruq kale leh siyaadad kalena ay nooguba imanayso wuxuu yihi xadaثna abu nucaymin qaala xadaثna macmar bnu yaxya bni saamin qaala xadaثanii abu jacfari qaala lii jaabirun abu jacfar waa tan imikaba aan soo haynay un waa markii saddexaad ee kitaabka uu caawi nooguba yimaado nin macmar ibnu yaxya la yidhaahaa abu nucaym xadiidka maanta kaba warinaya macmar ibnu yaxya ibni saam barhkood baa awowgii u teeriya oo macmar ibnu saam buu noqdaa barhkood baa waxay kuba dabdiyeen halkan macmar bedelkeeda mucamar oo kale laakiin bal macmar weeye riwaayaadka badankooda sidii kuba yimaado bal taasba weeye waxaana sheekhu inoo faa'iideynayaa xadiidkanun mooyaane wax kale inaanu bukhaari kuba lahayn taas buu inoo faa'iideynayaa bal waxaan leenahay kutubta kale shantaana midna riwaayo kuma laha bukhaari kanun buu ku leeyahay kutubta usuushee kalena midna riwaayo kuma laha taas baan leenahay xafid ibnu xajar markaa wuxuu kaba cabiraa maqbuulu min asaadisa walow dee rag ibnu maciiniyo ay kaba mid yihiin ay tawhiiqiyaan ama rag dee laba iyo saddexba ama laba ka badanba ay tawhiiqiyaan oo aimada bukhaarina waa halkan xadiidkuna duruq kaluu inoo lahaayo nu isaga kuma jirin kutubta kale lixdaana riwaayo kuma laha macmar ibnu yaxya ibnu saam waana ninka bal maalan markaan la eegno xagga sanadka isaguna abujacfar kan kolley saxaabada dad uu soo gaadhay waa jiraaneen laakiin lamuu kulmino atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaan dheh marka qaala wuxuu yihi abu jacfar qaala lii jaabirun jaabir baa iigu yidhi waa taanii waxa ii yimi jaabir baa abu jacfar ku odhanaya ibnu camika inadeerkaabaa ii yimi inadeerka ayaa ii yimi yucaridu bilxasan bni moxamed ibni alxanafiya markaa wuxuu inadeerkan uu sheegayaa oo uu sarbeebayaa oo uula jeedaa ibnu camkan xasan ibni moxamed ibni alxanafiya xanafiyadanna waa hooyadii eh waa moxamed ibni cali bni abi aalib kolley inadeernimaduna aabihii cali bni xusein bay siman yihiin oo isaga markaa adeeroo kale u noqonaya waayo cali bni xusein ibni cali bni abi aalib iyo moxamed ibn markaa xasan ibni moxamed ibni cali bni abi aalib taas weeye aabihii bay ilmaadeen ruma yihiin bal markaa ninkaasaa ii yimi oo qaala wuxuu yihi waana ninkii su-aashii hore aynu kuba soo marree kayfa algusul min aljanaabati malaa isagaa si gaara u weydiiyey arrinkan taa hore waxa weeyaan waa tii ciddii weydiisay aan aragnay oo waa xadiidkii baabkii markii dhoweyd aan kaba soo baxnayoo dad baa weydiiyey qasrigii oo yihi yakfika saacuna malaa taasi xagga kamkay ahayd iminka waa kayfiyad iyo sidii looba maydhanayay faqaltu waxaan idhi jaabir baa odhanaya kaana nabiyu sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu yaahudu mid qaada alaaata akufin saddex kaf ayuu qaadi jiray haddii markii alaato akufin ay taallana dhibaata ma jirto lafdigan kaf luqada carbeed mudakarna waa u yimaadaa isagoon ta la raacin aslan muanana waa u yimaada waa la taniiiya la tadkiriya labada macnoba haddii markaa alaaata akufin la yidhaaho waa ina kafkii uu mudakar yahay haddii la yidhaaho alaata akufinna waa lafdigii kafin la ta'niisiyey oo ayaa cadadku had iyo goor iyo macduudku waa kuwan iskhilaafo luqada carbeed in xagga tadkiirkaiyo taaniidka iskuba khilaafaan wayufiiduhaa intuu saddex qarfo qaato labada gacmood ayuu wayufiiduhaa shubaya calaa ra'si madaxiisu kuba shubayay uma yufiidu wuxuu ku shubayay haddana calaa saa'iri jasadi jidhkiisa inta kale ayuu mar biyihii kuba shubayuu gaadhsiinayay faqaala liya alxasanu waa xasankaa uu markaa horeba uu tacriidinayay uu lahaa in adeerkaa ka cabiray inii rajulun oo wuxuu igu yidhi xasan anigu inii rajulun nin baan ahay kaiiru shacri oo intaas saddexaa goor iguma filla faqultu waxaan yidhi buu ihi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa akara minka shacra midkaa timo badan kaana khayr badan intaasaa kuba filayda rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo dee haddaad adigu isleeday biyo intaa ka badan baad u baahantahay adoo isleed jidhkaagii biyo ha wada gaadheen ama taxarri u jeedaa ama taasoo kale rasuulka ilaahay dad oo dhanka ugu cabsi badan ahaa dad oo dhankii uguba aqoon badan ahaa ayaa saacan kuba kaaftoomay isagoo kaa timo badan waa taa markaa wixii intaa ka badanba tana duciya israafay noqon taas buu ihi baabulqasri maratan waaxida wallah subxana wa tacala aclam